Guddoomiyaha degmada Beledxaawe gobolka Gedo ayaa daahfuray mashaariica lagu horumarinayo magaaladaasi waxaa ka mid ah mashaariicdan mashruuca debdemise looga iibinayo magaalada Beledxaawe dhismaha garoonka kubadda cagta iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledxaawe ugu horeyn guddoomiyaha degmada Beledxaawe ee gobolka Gedo ayaa ka hadlay muhiimadda ay leeyihiin hirgelinta mashaariicdan isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay ka qayb qaadan doonaan waxaan rabnaa inaan daa halkan ka daahfureynaa mashruuc ishilqaan ah mashruucaasoo ah in degmadu ay yeelato debdemis aad ogtihiin gadaashanna boorka waxaa ku qoran waxaa weeye bulshooy debdemis la'aan waa dareen joogto ah debdemis la'aan waa dayac dadweyne debdemis la'aan waa duunya la'aan bulshooy aan deminna dabka waxaa horey noogu socda sida aad ogtihiin oo heer gabagaba a noo marayo mashruuci laamiga mashruucii elaboorka iyo mashruuci garoonka stadiumka garoonka kubadda degmada beledxaawo maantana waxaan u taagannahay bulshadeeda qiimaha badan in ay debdemis helaan waa muhiim waxaa loo baahan yahay dadku reer beledxaawo way hurdaan inaad hurdada ka kacdaan dhanka kale qaar ka mid ah bulshada kasoo qayb gashay kulankan ayaa sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan hirgelinta mashaariicyadan daafurka sidaa dhabarkayga ka arkaysaan mashruuc horle oo degmadan ku soo kordhin doona waana gaarigii debdemiska ahaa sidaad boor ka arkaysaan waxaa ku qoran bulsho debdemisla'aan waa dareen bulsho oo joogto ah halkudhigga waxa aan maanta qabanayna ayaa ku astaysan muxuu ahaa in degmada ay hesha
nahay qayb ka mid ah horumarinta degmada beledxaawo sida aad boorka ku aragtaanba maanta waxaan u taagannahay debdemis inaan degmada ku soo kordhina hadduu ilahi raado insha allah mar walba waxaan la dareennahay bulshadannada waxay iyaga damqiyaanna damqiyo wixay iyaga farxadgeliyana wayna farxadgeliyaan waxaa maanta aan u taaganahayna kolley inay iyagana farxadgelin doonaan waan jecelnahay hadduu ilahi raado insha allah